Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Maamulka Galmudug Doctor Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafuray shirka dib u eegista iyo qorsheynta mashaariicda caafimaadka maamulkaasi. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay labaatan hay-adood oo ka shaqeeya adeegyada caafimaadka, fayadhowrka iyo nafaqeynta. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Galmudug Doctor Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa ka warbixiyay muhiimada shirkan.
marka maanta eh, mudan wasiir iyo dhammaan akhyaarta waxaan halkan u joognaa eh, inaan marka hore ku bilowno eh, arrimihii shirkii hore eh, u ahaa gebagabada ama action pointiga u ahaa Eh, kadib waxaan isla ogaan doonaa saddexdii bil maxaa noo qabsoomay Eh, waxaan isla ogaan doonaa caqabadaha labada maalmo dhammaadkooda waxaa kasoo bixi doona haddii alla yidhaahdo action pointina kale waxaan ogaan doonaa kuwo hore loo qaatay oo la fuliyey waxaan ogaan doonaa kuwo cusuba soo kordhay waxaan ogaan doonaa haddii alla yidhaahdo eh, waxqabadkii saddexdii bil oo hay-ad walba iyo wasaaraddu isla soo bandhigi doonaan kormeeradii wasaaradda shaqaalaheedu ay sameeyeen oo joogtada ahaa eh, xarumaha caafimaadka lagu sameeyey waxyaalihii lagu soo arkay kuwii hore wixii iska bedelay eh, hadda way forward wuxuu noqonaya dhammaan waxyaalahaas oo dhan ayaa kasoo bixi doona shirkana eh, waxaa si official noogu firi doona wasiirka haddii alla yidhaahdo laakiin technically waxaan rabnaa haddii alla yidhahdo mudan wasiir eh, waxaan u diyaarsannahay sanad cusub haddii alla idmo Eh, sanad cusub sanadka ku xiga intaba qorshahaas haddii alla yidhaha inuu nahagaan rajaynaynaa resourciga yar oo aan haysanno si efficient oo effectively inaan u isticmaalno haddii alla yidhaha waya qorshaheennu Eh, caafimaadku maadaama uu deeqbixyo ku tiirsanaa culeysyo badan oo wajahaya culeysyadaas waxaan uga gudbi karnaa qorshe midaysan oo nahaga waxyaalihii laga hadlay shirkii hore waxaa ka mid ahaa anti a diversionka in aada looga shaqeeyo hay-adaha iyo wasaaradaha ay ka wada shaqeeyaan sablyga meeshuu aadaya in la ogyahay sablyga quantificationkiisa in laga warqabo eh, inay ceeb tahay inuu dhaco ay diversion iyadoo dad dhimanayaan Eh, hay-adaha iyo wasaaradduna waa isla qaateen arrintaas in si xooga looga shaqeeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac oo daafuray shirka ayaa u mahad celiyey howlwadeennada wasaaradda caafimaadka galmudug mudan aaliye marwooyin siduu agaasimuhu sheegay shirkani waa shirka nagii saddex bilaha ahaa oo aan dib oogista ku sameyn jirnay mashaariicda caafimaadka ka socota eh, degaankanaga waxaan mar walba dib u eegi jirnay horumarka laga sameeyo adeeg bixinta caqabadihii aan ku wajahnay saddexdii biloodoo lasoo dhaafay markaas ayadaa iyo qorshaha saddexda bilood oo xigta waxaa xaqiiqatan xusid mudan in mar kaste waxyaalihii lagu ballamo iyo qorshaha ka soo baxa shirkani uu u fulo sidii looga ballamay Eh, kasoo qaybgalkiisa iyo hal abuurkiisa iyo mirodhalkiisa shirkaana mar walba uu ahaa mid lagu tashto marka waa idinkaga mahad celinayaa mar walbe sida mugala uga soo qaybgashaan iyo labada iyo saddexda maalin uu shirku socdo sida aada iskugu mashquulisaan oo waqti aada u gelisaan inuu shirkaani noqdo shir adeega caafimaadka galmudug wax badan ka bedela shirkan ayaa waxa uu door muhiima ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaadka maamulka galmudug